waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali soomaaliya waxay muddo konton iyo saddex sano kadib xubin aan joogto ahayn ka noqotay golaha ammaanka ee qaramada midoobay golaha ammaanka oo ka kooban shan iyo toban dal ayay shan ka mid ahay joogto yihiin oo aan la bedelin kuwaas oo kale ah maraykanka ingiriiska faransiiska ruushka iyo weliba china waxayna xubnahaasu leeyihiin oo u gaara codka qayaxan ama waxaa la yidhaahdo vitooga tobanka kale ee xubnaha golaha ammaanka ayaa labadii sanaba la doortaa iyadoo qaaradaha kala duwan markaasi tiro ahaan loogu qoondeeyo ayaa xilkan joogaysa laba sano oo ka bilaabanaysa janaayo labada kun iyo labaatan iyo shanta madasha waxaa ku sugnaa wafdi uu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin faqi waxaana uu hambaliyeeyey dadkii kasoo shaqeeyey iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan hambaliya iyo bogaadin u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbo ay dunida ka joogaan guushan taariikhiga ah ee aan ka gaarnay maantay hanashada kursiga golaha ammaanka ee jamcuuyadda quruumada ka dhexaysa kadib waxaan mahad ballaaran u celinayaa howlwadeenadeenna dowladda soomaaliya ee ololaha doorashada kursigan ku howlanaa sanadihii lasoo dhaafay oo ugu horeeyo danjiree walaal abuukar daahir cusmaan wakiilka joogtada ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ku matala jamciyadda quruumada ka dhexaysa iyo ku-xigeenadiisa kuwaasoo sidoo kale afar sano ka hor xaqiijiyey kursiga madaxweyne ku-xigeenka golaha guud ee loo dhan yahay oo soomaaliya ay ku fadhiisatay iyadoo aysan ka yareen inaan u mahad celinno mishankeenna safaaradeenna adisababa iyo howlwadeenadeeda kaalintii fiicneed ay ka qaateen waxaa maanta ay xubnaha golaha guud ay noo doorteen na siiyeen cod aqlabiyada kaasoo macno gaar ah iyo qiimo weyn ba inoogu fadhiya sidaa aaweed waxaan u mahad celinayaa waddan kasta oo soomaaliya u codeeyey maanta waxay ka turjumaysaa codayntan kalsoonida dunidu ay siisay soomaaliya in ay noqoto xubinta golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddada laba kun labaatan iyo shan laba kun labaatan iyo lix soomaaliya waxa ay mar walba xoogga saaraysaa guulkagaaridda siyaasadda arrimaha dibadda iyo calaaqaadka wanaagsan ee aan la leenahay dunida inteeda kale soomaaliya waxaa waxaa ugu dambeysay kursigan kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo kow toddobaatan iyo labo oo laga joogo hadda konton iyo saddex sano waxayna gaartay guulo badan oo la taaban karo wakhtigaas waxaana ka mid ahaa qabanqaabada shirkii ugu horreeyey ee u n security council ee africa ka dhaca kaasoo lagu qabtay xarunta o a u ee adis ababa kaas oo ajendaha soomaaliya ay geysay u ahaa sida afrika looga saari lahaa gumaysiga dhanka kalena soomaali badan oo caalamka oo dhan ayaa soo dhoweysay xubinnimada soomaaliya balse maxay ka beddelaysaa xaaladda soomaaliya ku sugan tahay wuxuuna u sheegay dood twitterka ka dhacday in inkastoo arrintani ay tahay mid la soo dhoweeyo balse dhibaatada soomaaliya haysataa ay tahay mid loo baahan yahay in gudaha dalka laga xaliyo ee aysan jawaabta oolin golaha ammaanka ee qaramada midoobay runtii waa arinkan in soomaaliya maanta muddo dheer kadib ay xubin ka noqoto golaha amniga ee qaramada midoobay waa mid hambalyayn iyo mudan dabaaldeg weyn waxaase waxaa xusid mudan in arinkan ay tahay collective achievement ama guul noo soo wada hoyotay ee shaksi gaara iyo koox gaara iyo xisbi gaara iyo cid gaara aysan lahayn soomaali oo dhan baa guushan ay usoo hoyotay in caalamka iyadoo muddo dheer aan sagxaddiisa ka maqnayn masraxa diblomaasiyadda caalamka gaar ahaan golayaasha sarsare ee ama midowda africa ama qaramada midoobay in maanta aan shan iyo tobanka wadan ee xubnaha ka ah golaha amniga ee qaramada midoobay aan soo galno waa arin aad iyo aad inoogu ah guul qaran ahaan diblomaasiyadda guud ee qaramada midoobay ay hogaanka ka tahay iyo midda kale ee gobolka aan ka tirsannahay ee afrikada bari iyo caalamka guddiyada kale golayaasha kale caalamka aan qaybta ka nahay hadday ahaan lahayd igad hadday ahaan lahayd jaamacatul carab hadday ahaan lahayd midowda africa waxyaabo badan oo iyaduna sidaas oo kale in aan ka muuqanno aan isku daynay baa jiray muddooyinkan dambe sanadahan dambe gaar ahaan waxaase muhiimadda ay tahay arrimaha gudaha dalka maxay ka tari kartaa dhibaatada iyadu marna ma aysan ahayn caalamka inaan nalaga aqoonsanayn dhibaatada iyadu marna ma aysan ahayn in diblomaasiyadda ay nooga imanaysay isfaham darrada gudaha ka jirta amni darrada gudaha ka jirta iyo qalalaasaha kale siyaasadeed ee annaga dhexdayada ah waxaa muhiima inaan marka kala saarno sawirka wanaagsan ee tan ay caalamka naga siinayso iyo fursadaha inaan ka qayb noqonno xalalka caalamka iyo gobolka afrikada bari oo aan ka mid nahay iyo qaaradda afrika oo aan ka mid nahay xalalka ay ka gaarayaan qaramada midoobey ama golaha amniga qaramada midoobey ay ka gaarayaan iyo caalamka kaleba oo ajandayaal badan la keenayo wakti weliba hadda maanta adduunka uu aad iyo aad xiisadiisu u kacsan tahay lagu jiro ukraine iyo russia dagaal ka socdo israael iyo falastiin dagaal ka socdo china iyo taiwan ay macquul tahay inuu dagaal kale ka dhaco meelo kaloo badan oo afrika ka mida sida congo iyo dagaalo kale ka jiraan etoobiya ay jabhado badan dagaalamayaan waxyaabo badan oo ajandayaal caalam ah iyo kuwo afrikaan ayaa la hor keenayaa qaramada midoobey oo xubinnimadaas aan qayb kaga noqonayna laakiin siyaasaddii hoose iyo dhibaatooyinka ka jira dalka yaga runtii wax weyn hadda anigu uma arka inay taa ka tarayso waxaa annaga aan dhexdayada muddo hadda dhowr iyo soddon sana aan sii maraynaa intii ama dowlad la-aan inta badan aan ahayn ama dib u dhiski dowladda aan weli ku jirno waxyaabaha aan isku afgaran lanahay ama ku heshiin lanahayna waxa weeye awood qaybsigii dowladda waxa weeye sidii amniga aan uga wada shaqayn lahayn sidii aan u samaysan lahayn sidii aan u samaysan lahayn ciidan qaran oo amniga yaga suga sidii aan doorasho u qabsan lahayn qof iyo coda meelaha ay ka dhici karto lafteeda weli laysku hayo sidii maamulka iyo dhisidiisa habkan federaalka ah ee aan qaadanay wixii caqabadahoo ka yimid loo sixi lahaa sharciga iyo nidaamka marka dhinaciisa la eego dastuurka iyagu dhowr iyo toban sana uu qabyo yahay markii hadda la bilaabay in la qabyo tirana buuqi iyo dhibaatooyin badan oo aad ogtihiin baa dhacay welina waa laisku khilaafsan yahay waxyaabaha kursiga aan hadda xubinta kaga noqonayno golaha ammaanka qaramada midoobey wax badan kama bedeli karto waxa keliya wax ka bedeli kara waa inaga dhexdeenna inaan serious ka noqonno cidda talada haysa iyo kuwa banaanka ka joogaba inaan si daacada uga wada shaqeyno waxa dhibta ah ee aan wadanka yaga ka jira xalkiisa inaan wada raadino waxa aan ku kala feker duwannahayna xalkooda aan u aragno anigaa iri cid kale ka dhigaysan maayo inaysan kan talada hayana u shaqaynayn kan banaanka joogana aanay u shaqaynayn wax walba waa diiday meel dhexe in la isugu yimaado la wada fariisto la wada hadlo oo dalka iyo dadka loo turo ay xalka ku jirto waktiga xaadirka ah waxaa dalka yaga gudihiisa dhibaatooyin ah ee faraha badanee maanta taagan kursigan in yarna xitaa anigu ilama aha inuu ka bedelayo waxaa loo baahan yahay madaxda dalka maanta ka talisa iyo inta ku haminaysa inay talada qabtaan iyo inta xilalka kala duwan heer dowlad goboleed iyo heer federaalba ka haya inay ayagu ka shaqaysiiyaan maskaxdoodao dalka iyo dadka u turaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka jirana inaysan ku dhammaanayn hal koox iyo hal shaksi taladiisa keliya talada la wada leeyahay la wada garto
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho